wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle oo ka duulaysa tayeynta iyo sidoo kale koruqaadista wax soo saarka beeraha deegaanada hirshabelle ayaa ilaa afar xabo oo cagaf cagafta loogu talagalay falista beeraha ku wareejisay iskaashatada beeraha degmada hirshabelle iyo deegaanada hoos yimaada munaasabada lagu wareejinayay cagafyada ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta maamulka degmada jowhar wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iskuduwaha wasaaradda beeraha iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale ugu horeyn qaar ka mid ah iskaashatooyinka beeraha ee lagu wareejiyey cagafyada ayaa soo dhoweeyey cagafta lagu wareejiyay iyagoona sheegay in ay markaasi wax soo saarkooda kor u qaadi doonaan maanta waxaan ka mahad celihaynaa oo wasaaradda beeraha oo wasiirkeeda maanta uu joogo oo nagu wareejiyey laba cagaf oo kamid a cagafyaasha ugu dambeeyey ay nasiisa faw ay noo keentay waan ka mahad celihaynaa hay-adda fawna u mahad celihaynaa marka ugu horreyso oo laba hor noo keenta laban hadda noogu dartay haddana waa kuwaan afarta ay ka muuqdaan meesha ay ka muuqdaan ayagoo wada jira hor leesu keenay waan ka mahad celihaynaa wasaaradda beeraha iyo waraabka ee federaal hirshabeelna waxaan uga mahad celihaynaa qaabka soo dhoweynta fiican ay nagula wareejisay oo haddana inuu garab taagan tahay oo mar alla markay xoogaa amba khilaaf yimaadaan wax yimaada ay noola xalliso iyo sida ay noogu kormeerto habka aan u isticmaalin cagafyaasha ilaa cagaftan waa cagaf hay-ad bixisay oo loogu talagal ummadda masaakiinta in beeraha loogu tabco haddii wax khalad ay ka dhacaan oo amba khaldaad ay dareemaan waa ciddii oo waardiya ka eedo waardiyi laheed waanu ku mahadsan yihiin dadkan beeralada dad masaakiin oo cagwan iyo beeraha ay ku tabcadaan waxantii hoo lagu dheela amba la burburaayo amba wax looga cayaarayana ma jiraan nidaamka loogu talagalo masaakiinta beeralada loogu shaqayhaa fawna waa u mahad celihaynaa waxyaaba intaas ka badan oo kasweynaa toban iskaashatoo la siiyo afar xab waa dareemi kartiin waxyaabaha kan waad dareemi kartiin afartaas cagaf waxay ka dhexaysaa laba kun iyo siddeetan ruux ay ka dhexaysaa waa dareemi kartiin laba kun siddeetan ruux shay laga dhexaysay dhibka uu le waa dareemi kartiin faw waxaan kasweynaa waxyaaba intaas ka badan oo kale oo calaa iskaashata ka sabaan haba inay noo gaartaan rajayna ballanta inaga qaadeen waa kamid ahayd wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiiru dowlaha iyo iskuduha iyo macalkuulin waa ka mahad celinaa nidaamka ay noola shaqeeyeen dhankiisa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle doctor maxamed sheekh maxamuud ayaa cagafyada ku wareejiyey iskaashatada isagoona sheegay in looga baahan yahay iskaashatada in ay markaasi sida ugu wanaagsan uga faa'iidaystaan waxaan maanta aad ugu faraxsanahay in iskaashatooyinkii iyo wasaaraddii iyo hay-addii faw oo iskaashanaya inay maanta hay-adda faw iyo wasaaradda iskaashanaya inay maanta xil wareejin samayso oo wasaaradda beeraha maanta ku wareejinayso iskaashatooyinkii afar cagaf iyo agabkoodii oo la socdo agaf afarta cagaf agabka la socdo waxaa ka mid ah yaambooyinkii beeraha lagu falaayay sidoo kale gariigyadii waxaa lamid waxaa la socdo muxuu ahaa iisheeg gaarigii oo lagu daldalaya wixii beerti ka soo baxo sidoo kale iskaashatooyinka waxaan hore ugu wareejinay green house gaaraya ilaa shan green house waxaa kaloo jiro oo waxqabadka wasaaradda ka mid ahaa in loo sameeyey kanaalo loo qoday sidoo kale waxaa ka mid ahaa waxyaabaha loo qabtay iskaashatooyinka in training loo qabto seminaaro kala duwan loo qabtay waxaasoo dhan waxay ahaayeen waxyaaba wasaaradda iyo hay-adda faw oo iskaashanaya ay u qabteen